aad a mahadsan tahay guddiga ammaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta waxay soo bandhigeen dad ka shaqaysan jiray ee waxyaabaha ammaanka dooriya isugu jiraan rag iyo dumar shan wiil iyo hal gabar waxaa lagu soo bandhigay saldhiga weyn ee magaalada baydhabo waxaana lagu xukumay min saddex sano oo xaraga dadkaasi lagu soo qabtay waxyaabaha ammaanka dooriya ee khamriga hashiishka iyo koolada yaa xukumay marka dadkan dadku waxaa xukumay guddoomiyaha maxkamadda gobolka baay ayaa xukumay goobjoogn waxaa ka ahaa guddiga ee loo xilsaaray ammaanka koonfur galbeed soomaaliya ee c b u dadka tiradooda waa lix waxayna kala yihiin shan rag iyo hal gabar oo loo shee laga sheegay inay karisay inay karisa iyo koolada iyo hashiishka waayahay howlgalka dadkan lagu soo qabtay goormuu dhacay xaguuse ka dhacay
howlgalkani wuxuu bilaabmay maalnimadii shalay ahayd waxaa laga soo qabtay xaafadaha ku yaala magaalada baydhabo gaaraan xaafada la yirahdo ee horseed oo ka tirsan xaafadooyinka dadka ugu badan ee magaalada baydhabo inta badan ay degaan